boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaalka waaweyn ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku tukanayaan salaada ciidulfidriga dadkan dhammaantood ayaa qaadaya takbiirta alleh waxaana wejiyadooda laga dareemayaa farxad aada u fara badan daroonkii hore ee jaamacadaha suuni key oo ka mid ah goobaha lagu oogay salaada ciidda oo aan ka qeyb galay ayaan kula kulmay boqolaal dadweyne ah oo iskugu jira dhalinyaro caruur waayeel culimo awdiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaasi oo ay ka muuqatay farxadda ciidda sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa halkaasi kula hadlay dadweynihii kasoo qeyb galay salaada ciidda isagoona u dardaarmay cabsida alleh iyo inay iscafiyaan maanta oo kale dadku laba qayboodow dadka muslimiinta ah ee bishii ramadaan soo dhammaystay maanta oo kale laba qayboodow labadaas qaybood waa labadii qaybood oo maanta oo kale uu tilmaami jiray sheekhii la dhihi jiray cadiy ibnu taabit uu tilmaami jiray sida taariikha dimashqa cadi wuu khudbayn jiray maanta oo kale wuxuu dhihi jiray yaa layta shicri man ilmaqbuulu mina fanuhani'ah waman ilmarduudu mina fanucaziyah wuxuu caddi dhihi jiray maanta oo kale yaa inoo sheega cidda la aqbalay oo ramadaankeedii iyo soomkeedii rabbi subxaanahu watacaala uu aqbalay oo diiwaanka ahluljannaha rabbi uu ku qoray yaa noo sheega si aan u tahniyeedayno laakiin waa wax qayboo rabbi uu naga qariyey subxaanahu wa tacaala wuxuu dhihi jiray yaa inoo sheega cidda ramadaankeedii iyo daacadeedii iyo cibaadadeedii wejiga looga soo tuuray oo la radiyey oo albaabka ilaahay laga eriyey oo alle subxaanahu wa tacaala diiwaanka ahlunaarka uu ku qoray walciyaadu billaah si aan ugu tacsiyeyno yaa noo sheega maanta marka waxaa weeye dadka muslimiinta ah labadaasay u qaybsamayaan qof mudan oo xaq u leh in loo tahniyadeeyo iyo qof mudan oo xaq u leh in loo tacsiyeeyo maanta musiibada ku dhacday awgeed maxaa yeelay ramadaanka sida nebigu inoo sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ahaa furas qaali ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta uu ballaqay fursado waaweyn ayaa alle subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay bisha ramadaan fursadaha waxaa ka mid ahaa habeen walba ee habeenada ramadaanka ka mid a waxaa socday cidqi min annaar nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiidkii imaamu axmed uu musnadkiisa ku warinayay ayuu rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi uctiyat ummatii fii ramadaan khamsa khisaalin lam yuctahunna ummatun min alumam shan arrimood oo ummadeyda la siiyey oo ummadihii hore ummad ka mid oo la siiyo loogu deeqay aysan jirinin shanta arrimood waxaa ka mid ahaa fayakfiru llahu likulli leyla min layaali ramadaan habeen walba oo habeenadii ramadaanka ka mid ahaa ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf uu bixinayey naartuu dadka ka xureynaya alle subxaanahu watacaala dad badan oo naarta xaq u yeeshay ayaa ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo ixsaankiisa uu habeen walba naarta uga xureynayo diiwaanka ahlujannaha rabbi uu ku xurayay marka waa meesha sheekhan cadi uu leeyahay yaa inoo sheega dadkaasi kuwa ay yihiin oo la yidhaaha waa hebel iyo heblaayo la yidhaaha si aan guryahooda iyo xafiisyadooda ugu tagno oo aanu ugu tahniyadayno maxaa yeele waa dad xaq u leh in la tahniyeeyo dadkii maanta la aqbalay guud ahaan jawiga muqdisho ee maanta ayaa ka duwan maalmihii hore waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ee xiray boqolaal dadweyne ah iyadoona si aad ah loo adkeeyey ammaanka magaalada muqdisho caasimada soomaaliya cabdulaahi cayduus
muqdisho